بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شنفرا وكل أبي باسل غير أنني إذا عارضت أولى الضرائد أبسلوا وكل mid walba abiyun waa dulmidiid mid walbo inta lasoo sheegay ka mid a waa midaan dulmiga iyo xadgudubka ogoleen oon marna aan aqbalayn baasilun geesi ah hayra annanii laakiin anigu idaa caradad hadday soo daahirto oo soo banbaxdo uula daraa'idi kuwa wax eryanaya oo fardihii wax eryenayay awalkoodii hadday soo daahirto absaluu anigaa ugu geysisan buu yidhi waxa kuwa kale anaa ka geysisan oo ka horeeya wa kullun mid walba mid walba oo ah kuwii lasoo sheegay kullun min addi'bi waannamiri waaddabul waa duurjoogta uu lahaa ayagaan la joogaya on la degaya mid walba kuwii lasoo sheegay ka mid a abiyun wey alabiy huwa aladii laa yaqbalu daym licizati nafsih waa midka aan aqbalaynin addayma dulmiga aan aqbalayn wuxuusan u aqbalayna waa licizati nafsih naftiisa cizadeeda iyo sharafta iyo awoodda ay leedahay darteed ayuusan u yeelayn bimacnaa waa qof casiis ah oo aan ogolayn haba yaraatee dulmi iyo xadgudub waa karaahiyeysanayaa ma ah laakiin waa hor istaagaahoo waa ka hortagaa dulmiga wey nin shaaciro la yidhaahdo dulusbic ayaa wuxuu yidhi innii abiyun abiyun duu muxaafadatin wabnu abiyin abiyin min abiyiina innii abiyun abiyun duu muxaafadatin wabnu abiyin abiyin min abiyiina aniga waxaan ahay buu yidhi abiyun abiyun midda dambe waa tawkiid midda horuu ku adkaynayaa mid waxaan ahay dulmi diid ah oo dulmiga kasoo horjeedo dulmi aan aqbali karin duu muxaafadatin oo u saaxiiba muxaafado iyo ilaalin dhowrid u saaxiiba wabnu abiyin abiyin waxaana ahay buu yidhi ina abi yacni mid dulmi diid ah ayaa idhalay buu leeyahay oo dulmi ogolayn waxaana kasoo jeedaa buu yidhi min abiyiina qolooyin dulmi diidana waan kasoo jeedaa aniga iyo aabbahay iyo ciddaydaba wuxuu leeyahay dad dulmiga ogolo aqbali kara ma nihin waxaana abiyi loo yidhi min aliba baa laga keeno waa diidmadii liannahu ya-ba daym maxaa yeele wuxuu diidayaa dulmigii abiy waxaa loo leeyahay waa min aliba baa laga keena aliba waa diidmo waay abaa waa diiday waa waxaana loogu bixiyey abiy liannahu ya-ba daym maxaa yeele dulmiga ayuu diidayaa uu ka hortegayaa alibaa halkan bimacna alkaraaha ma ah markuu leeyahay innii abiyun waa dhibsanayaa dulmiga ma ah maxaa yeele ammaan ma aha inuu dulmiga dhibsado carabtu iskuma ammaanaan hebel dulmiyu dhibsado layskuma ammaano walaa madxa fii karaamati fii karaahati daym wax madxi iyo ammaana kuma sugna fii karaahati daymi dulmiga oo la karaahiyeysto wa inama almadxu fi lmanci minhu madxiga iyo ammaanta waa dulmigoo la diido hadduusan qofku awood lahayn ee dulmiga uu karaahiyeysanayo madxii ammaan miya cinda alcarab ammaan ma aha ma ka hortegi karo waa dhibsanayaa waa nacayaa laakiin ma hor istaagi karo cindahum madxi ma aha taa madxiga iyo ammaanta waxaa waaye inuu mancinayo diidayo almadxu waa fi lmanci minhu ay fi lmanci min adulmi waa dulmiga in la manciyo laga hortagoo la diido oo qofku awood u leeyahay inuu dulmiga diido qowluhu baasilun albaasil huwa ashujaac waa ninka geesigaa waay wa kullun abiyun baasilun albaasil waa ashujaac xaddu shujaac walbaasil albaasil washujaac waa isku macne xadkiisa ama qeexidiisa waxaa waaye huwa alqawiyu lqalbi shujaaca waxaa la yihahdaa midka qalbigiisu adag yahay uu xoogan yahay alladii yatamakkanu maca tilka alquwa min taxamuli makaarihi اlxarb alqawiyu اlqalbi waa midka qalbiga adag alladii yatamakkanu midkaasoo makansanaya maca quwati q maca tilka alquwa ayadoo awooddaas laga qabo oo awooddaas lala qabo awooddaas uu leeyahay ayuu haddana wuxuu makansanayaa oo u suuragal ah min taxamuli makaarihi اlxarbi dhibaatooyinka dagaalka inuu u taxamulo fii xaalin laa yu'manu fiiha calى الnafsi aw calى bacضi اlacضaa fii xaalin xaalad dhexdeeda laa yu'manu fiiha calى الnafs oo dagaalka dhexdii aan aamin laga ahayn nafta nafta waa ku go-i kartaa ow calaa bacdi alacdaa ama xibnaha qaar ka mid aan aamin laga ahayn inay dhibaata soo gaarto midka u taxamulaya marka dhibaatooyinka dagaalka qalbigiisuna uu adagyo xoogan yahay kaasaa waxaa la yidhahdaa ashujaac ma aha midka markuu dagaalka gala qalqalaya ee isku dhexyaacaya kaasi shujaac ma ahee jabaan waay ashujaac marka waa midka qalbigiisu adag yahay dhibaatooyinka dagaalkana u dulqaadanaya kuna xisaabtamaya dagaalkaasi in naftiisa iyo xibnihiisaba uu ku weyn karo waxaa suuragal in naftu ku baxdo waxaa suuragala inay xibnaha qaar ku go-aan ama dhaawacyo ay soo gaaraan ila mar haddii dagaal la galo intaba waa lagu tashadaa dagaalka intaba waa lagu tashadaa kaasaa waxaa la yihahdaa marka ashujaac albaasilna waa la yihahdaa aniga marka wuxuu leeyahy waxaan ahay abiyun baasil nin dulmidyadoo geesiya baan ahay buy idaa caradat ay idaa daharat wa barasat hadday soo daahirto oy soo muuqato waxay la macno tahay qowl اllahi caza wajal wacaradnaa jahannama ywmaئidi lilkaafiriina carda wacaradnaa jahannama waxaan usoo daahirinay jahannama naarta jahannama yowmaidin maalinka lilkaafiriina gaaladan usoo bandhignay oo usoo daahirinay cardan soo daahirin iyo soo bandhigin caradat marka waa bimacnaa daharat wa barasat kelimadan carada waxaa la macno ah dahara waxaa kaloo la macno ah badaa wabadaa lahum sayi-aatu maa camiluu wabadaa lahum ay dahara lahum wabarasa wabarazuu lilaahi walaaxa wataraa'a taraa'a bimacnaa waa soo daahiro ayadana wankashafa watajallaa wabaana wawadaxa waasfara waalaca intaas waa isku macaani waay watajallaa wabaana wawadaxa waasfara waalaca waalaca kalimaadkaasoo dhan waxay ku macno yihiin carada midkaa rabtaa ka dooran kartaa markaad markaad rabtay inaad isticmaashid adigoo sheegaya bandhig iyo daahirin idaa caradat uula daraa'idi الطرائب waa جمع طريدة الطرائب waa جمع طريدة طرائd waa جمع مفradkuna waa طريدة laba ujeedo midkood baa محتamla inuu ula jeedo الشhanفرة markuu leeyahy ula الطرائب in الطرائd u ula jeedo التي تطرد يعني kuwa wax eryaaya ay تfعل الطرda kuwa samaynaya racdada iyo eritaanka samaynaya wax eryayo wax racdaynaya inuu ula jeedo waa muxtamal waxaa kaloo muxtamala inuu ula jeedo allatii tudradu ee yadruduhaa hayruhaa waa midda keyrkeed eryaayo oo keyrkeed uu racdaynayo macnahan labaad inuu ula jeedana waa muxtamal haddii midka hore uu ula jeedo midka hore waa maxay midka hore ah allatii tadrudu ay tafcalu darda markuu leeyahay idaa idaa caradat uula daraa'idi haddii ay soo daahirto kuwa ugu horeeya fardaha wax erya fardaha wax eryaya kuwooda ugu horeeya markay soo daahiraan ay soo baxaan marka adaraa'id wuxuu ula jeedaa waa kuwa wax racdaynaya wax eryaaya wa marka waa isim faacilo ayagaa wax burinaya oo wax racdaynaya marka macnaha beytku wuxuu noqonayaa haddii in araada yani hadduu ula jeeda ama macnuhu beytka khulaasadiisa wuxuu noqonayaa hadday soo daahirto ama ay soo muuqato adaraa'id kuwa ugu horeeya uulaa bimacnaa min alawala laga keeno waa horumarka kuwooda ugu soo horeeya hadday soo daahirto allatii turiidu dardii kuwaasoo doonaya aniga inay eryaan wa qitaaliya iyo dagaalkayga fardaha ugu horeeya ee wax eryaaya hadday ii soo daahiraan ayagoo markaa doonaya aniga inay i buriyaan oo aniga ay i dilaan imtanacat fardahaasi waa hakadaanoo waa diidaan inay soo socdaan fardaha wax lagu weeraro oo wax lagu racdeeyo wax lagu eriyo markii aniga xaggayga lala soo aado oo la rabo in laygu dilo laygu eriyo imtanacat way ka joogsanaysaa arrinkaas fardihiyaa diidaaya sababta u diidayaanna waa bishajaacatii geesinimadeeda darteed wa kuwa wax eriya xataa aniga waa iga baqaan buu leeyahay kuwa wax eriya oo khatarta ah oo cadowga lagu jebiyo aniga hadday ii soo banbaxaan way diidayaan inay xaggayga soo aadaan bisababi shajaacatihi geesinimadeeda darteed wa kuntu absalu anigaana ka geesinimo badan miman qadamtu dikrah ciddii aan soo sheegay oo hormariyey hadalkooda cidduu soo sheegayaa waaye waa kuwii duurjoogta ahaa kuwaas anaa ka geesisan buu leeyahay markaas adaraaid waxaan ku fasirnay kuwa wax eryaaya inay yihiin kuwii marka cadowga jabi jiray aniga xaggayga hadday soo aadaan iguma dhacaan buu leeyahay oo sooma aadi karaanoo aniga waa iga baqayaan geesinimada aan leeyahay awgeed haddii macnaha labaad lagu fasiro oo adaraaid lagu fasiro inay tahay kuwa la eryaayo waa allatii tudrad ayadaa wax eryi maysay ayadaa la eryaya oo la racdaynaya adaraaid marka oo ja mufradkeedu yahay dariida waa faciila oo bimacnaa mafcuulo ah markaas ay dariida bimacnaa waa madruuda waa mid la racdaynayo o la burinayo marka wuxuu leeyahay idaa a idaa daharat haadihi daraa'id kuwaan la eryaayo hadday soo daahiraan lam yatalic fiiha axadun qablii ma mutaalacaysanayo arki maayo axad ani iga horeeya bimacnaa ana ugu horeeya way qofka ugu horeeya qabsanaya fardaha kuwooda ama kuwooda la eriyo oo laga adkaado oo laga qaalib noqdo hadday soo daahiraan cidna kuma dhacda buu ley aniga hortee inay wax qaataan qofka ugu horeeya ee qaadanaya ee qhaniimaysanaya ee la wareegaya aniga waayo buy waxaa lagu macneeyey marka inuu leeyahay idaa idaa daharat awalu lghaniimati haniimada awalkeeda hadday soo daahirto kuntu absalahum aniga ah midka ugu geysisan waxyaabihii la haniimaysanayo kuwooda ugu horeeya markay soo baxaan anaa ugu geesisan oo ugu hormarayo haniimadaasi la wareegaya laakiin culammadu waxay yidhahdeen macnaha hore inuu ula jeeda ayaa ugu dhow sababtoo ah wuxuu rabaa inuu is-ammaano cid ku dhacdana aysan jirin inuu sheego cid asiga ku dhiiran karta inaysan jirin uu rabaa inuu cabiro marka wuxuu leeyahay fardaha wax eriya wax buriya cadowgooda ka adag aniga xaggayga hadday soo aadaan ma soo soconayaanoo halkaasay ku hakanayaan buu leeyahay geesinimada aniga aan leeyahay awgeed marka shan fara xataa hadda wuxuu leeyahay duurjoogta aniga ka geesisan bahalladii duurka ku noolaa anaa ka geesinimo badan haddii dagaal ay tagto wain muddat اlأydi ila zaadi lam akun biacjalihim id ashacu اlqowmi acjaluu wain muddat اlaydi haddii gacmaha loo taago ila zaadi xagga zaadka lam akun anigu ma ahaanaya buu yidhi biacjalihim midkooda ugu degdega badan id ajshacu اlqowmi maxaa yeelay qoomka waxaa ugu hunguri badan acjaluu midkooda ugu degdega badan qoomka waxaa ugu hunguri badan kan ugu degdega badan aniga marka wuxuu leeyahay haddii zaadka lasoo dhigo ay dadku gacmaha u taagaan anigu ma ihi midka gacmaha u taagaayo ama ugu horeynayo gacantaaga ma ihi waxyaabaha carabtu ay isku ammaanaan waxaa ka mid ah qilatu lakli cunnada inaan la badsanin carabta agtooda ammaanay ka tahay waxayna isku caayaan cunnada faraha badan leh qofka inuu akaaliya oo aada iyo aada wax u cuno cinda alcarab waa madmuum way isku dhaleeceeyaanoo way isku ceebeeyaan arrinkaas sababtoo a qanaacaday ka soo horjeedaa waxayna aaminsan yihiin qofka hunguriga badan haaliban inuu yahay qof geesinimada iyo dadnimadu ay ku liidato laakiin ninka markuu hungurigiisa iyo wax cunidiisu ay kooban yihiin xagga dadnimadiisana waxay leeyihin waa ku xoogan yihiin wuxuu isku sifaynayaa marka markii zaadka lasoo dhigo inuusan ahayn dadka ugu horreeya u degdega maxaa yeeley qofka ugu horreeya gacanta ku booba saxanka waa qofka qoomka ugu hunguriga badan kaasaa ku orda buu leeyahy markii waxa lasoo dhigay anigu laakiin sidaa ma ihi azaad huwa طacaamu aladii yutakhadu lisafar waa طacaamka loo samaysto loo diyaarsado lisafari safarka huwa طacaam aladii yutakhadu lisafar ثuma kahura xataa qiila likulli طacaami zaadun waa batay isticmaalka lafdu zaad ayaa batay ilaa cunno walba loo isticmaalay kelimadda azaad xataa qiila likulli طacaami zaadun ilaa cunno walba lagu yidhi zaad wey kelimatu zaad asal ahaan waa wixii loo yacni safarka loo qaadanayo ilى اlaanna waa la isticmaalaaho qofkaani waa zaad qaataa la ihahdaa markuu safar aadayo laakiin kelimatu zaad isticmaalkeeda markii uu batay cinda alcarab waxay ku iطlaaqeen markii dambe cuno walba wax walboo la cuno waxay yidhaahdeen waa zaad asalka marka waa cunada safarka un qaala bacjalihim alcajalaةu huwa camalu shayءi qabla waqtihi اladii qudira lah shaygii in la sameeyo oo lala yimaado intaan la gaarin waqtigii loo qadaray ka hor alcajala macnaheedu waxaa waaye shayga inaad samayso qabla waqtihi aladii qudira lah waqtigiisii loo qadaray ka hor cajaladu deg degaa la yihaha sooma soomaaliga deg deg baa la yihaha deg dega macnihiisu waa maxay shaygan waqtigii loogu talagalay ka hor inaad ku dhaqaaqdaa waxaa la yihahdaa deg deg haddii maalan saddex saac la ballamo ee qof uu yimaado laba saac maxaa leeyahay qofkaasi waa soo degdegaa la leeyahay idan cajaladu wixii lagu ballamo ama wixii la samayn lahaa waqtigii loogu talagala ka hor in la sameeya waxaa la ihahdaa alcajala wacajiltu ilayka rabbi litardaa saasuu yihi nabiy llahi muusa calayhi salaatu wasalaam wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaahu waa xaggaagan usoo degdegay bimacnaa qoomkayga waa kasoo hormaray waa kasoo tegay waqtigiina ka hor ayaan imid litardaa si aad u raali noqoto ilaahay id ajshacu lqowmi aljashac huwa ashaddu lxirsi aljashac waxaa la yidhaahdaa ashaddu lxirsi dadaalka midka ugu daran baa la yidhahda oo lagu dadaalo cala acaami cunnada cunnada in lagu dadaalo oo aada loogu dadaala waxaa la yihahdaa aljashac waxaa leedahay jashica bilkasri jashica bimacnaa aada buu wuxuu ugu dadaalo waaye acaamka ee jashica cala acaam aada iyo aada ugu dadaalay waa nin shaacira wuxuu yidhahdaa walastu bimijshaacin wain kuntu akhmasa walastu bimijshaacin wain kuntu akhmasa walaa halacin cinda sariikhi اlmuhawibi walastu bimijshaacin mid jashac badan ma ihi buu yidhi aniga mid cunnada ku dadaalo aada cunnada ugu dadaala aniga ma ihi wain kuntu aaba ahaado akhmasan mid baahan oo gaajoonba aan ahaadee aniga dacaamka kuma dadaalo walaa halacin mid fulaynimo badan oo argagaxayana ma ihi cinda sariikhi qaylada agteeda almuhawibi ee wax kicinaysa qaylada wax kicinaysa markay dhacdana anigu mid halac iyo cabsi badan ma ihi buu leeyahy laba sifo isku ammaanay sifada koowaad waa inuusan cunno jeclayn haba gaajoodo ha baahnaadee sifada labaadoo isku ammaanana waxa waaye haddii la qaylo dhaamiyo la yidhahdo war cadowgii baa soo galay anigu ma ihi buu yidhi mid cabsi badan oo fuleeya ma ihi mana baqo gaajadana waa u adkaystaa buu yidhahda beydkaanaasna wuxuu tusinayaa carabtu damaca faraha badan ee cunnada inaysa agtooda madmuum ka tahay ninkan waa iska anfinayaa sifatu damin waa cindahum inuu qofku yahay mijshaac rajulun mijshaac bimacnaa waa rajulun jashic bay la macno tahay mijshaac iyo jashic waa isku mid kelimada jashica waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna alfazac argagax waa loo isticmaalaa laakiin shan fara halkan wuxuu ula jeedaa waa midda hore markuu leeyahay id ajshacu lqowmi acjalu ula ma jeedo middii argagaxa ahayd wuxuu ka wadaa midda ah bimacnaa alxirs oo ah in lagu dadaalo cala aطacaam jashica waxaa la macno ah xarisa iyo tamica shariha ragiba kelimaadkan dha isla macno waay jashica xarisa tamica shariha fulaanu sharih haddii la yidhaha bimacnaa waa mid cunno cunnada xaggeeda aada u jecel waay waa ragiba kelimaadkan oo dhan waa isku macaani waay bimacnaa jashica waay beytkan waxaa la mid ah xaatim aطaa-i beyd laba beyd ou leeyahay oo wuxuu yidhahdaa akufu yadii can an tanaala akufahum idaa naxnu ahwaynaa waxaajaatunaa macan akufu yadii can an tunaala can an tanaala akufahum idaa naxnu ahwaynaa waxaajaatunaa macan wa innii la astaxyii sixaabii an yarow makaana yadii min jaanibi zaydi min jaanibi zaadi aqracaa wainii la astaxyi sixaabii an yarow صxaabi oo jamcu saaxib uu ka wadaa an yarow makaana yadii min jaanibi zaadi aqraca akufu yadii waxaan celinayaa buu yidhi gacantayda waxaan ka celinayaa can an tanaala akufahum inay gacmahooda gaarto gacantayda inay gacmahooda gaartaan anigu ka ceshtaa buu yidhi idaa naxnu ahwaynaa haddii annaga aan u hoobanno yacni haddii loo foorarsado cunnadii wa xaajaatunaa walxaal xaajaatunaa danaheennuna macan ay yihiin kuwa isla mid a danaheennu ayadoo wada jir ay yihiin oo qof walba uu rabo inuu wax cuno haddana gacantayda waxaan ka celiyaa inay gacmahooda gaarto markii laweelka gacanta la gelinayo wa innii la astaxyi anigu waxaan ka xishoonayaa sixaabii saaxiibaday an yarow inay arkaan makaana yadii meeshii gacantayda min jaanibi zaadi zaadka dhinaciisa meeshii gacantayda uga sugnayd inay tahay aqraca mid bannaan inay tahay aniga waan ka xishoonayaa macnaa inaa cunnada inta boodo booba hoostayda bannaanaato saaxiibada in ay arkaan waan ka xishoonayaa buy macnaa markaa waxaa caddaanaysa inuu cunnadii boobay oo wax badan cunay marka taasaan anigu ka xishoodaa buu yidhaha abyaaddaanoo dhan waxay tusinaysaa carabta cunnadoo la boobay inay ka xishoo jireen waana dhaqan fiican maxaa yeele qofka markuu hunguri badan yahay sifo wanaagsan ma ah oo saxankii haddii lasoo dhigaba ummadda uga horraynayo markiiba gacanta uu kula ordaayo wax fiican ma inuu dadka ixtiraamo inuu fiiriyo waxyaabaha sharcigu u leeyahay waayo hoostaada ka cun markaa wax cunayso sami llaah wakul biyamiinika wakul mimaa yaliik jaanibkaaga ka cun jashaca waa ka soo horjeedaa oo qofka hunguriga badan kalsooni kuma qaba inay hoostiisa ku filan tahay marba meeluu saxanka gacanta ka gelinaya qaala wamaa daaka ilaa basطaة can tafadulin calayhim wakana alafdal almutafadilu wamaa daaka arrinkaasu ma ahaanin buu yidhi arrinka midkuu soo sheego ah wa in muddat ilaydi ila zaadi lam akun arrintaasi ma ahaanin buu yidhi ilaa bastatun ilaa waasicnimo mooyaane itisaac iyo waasicnimo wey oo can tafadulin ixsaan xaggii ka ahaaday calayhim ayaga aan u ixsaan samaynayo wax dheer ahay wa kaana almutafadilu midka qayrkii iska fadilana wuxuu ahaanayaa alafdal midka fadliga badan midka keyrkii iska fadila waxyaabaha hooseeya radaa'ilka iska ilaaliya wuxuu noqonayaa alafdal wa kaana almutafadilu almutafadilu waa ismu kaanoo la dibdhigay alafdalna waa khabarkeedoo lasoo hormariyey wa kaana almutafadilu alafdala midka mutafadilka ah waa midka ahaanaya alafdala midka fadliga badan wamaa daaka ilaa bastatun kelimadda basta bimacnaa waa alitisaac waa wusci waaye ballaarasho waaye bastatan fi lcilmi waاljism bastatan bimacnaa waa wusci waasicnimo waay kelimadan basta waxay yidhahdeen culamaau luga tugtabu bisiini wasaad siin iyo saad labadaba waa loo qoraa wasiinu huwa اlaslu siinkaa laakiin asra basta iyo basta labadaba waad dhihi kartaa bisiin inaad akhriso iyo bisaad inaad akhriso labadaba waa ku bannaantaha laakiin siinkaa asala waxaa jira kelimaad ama xuruuf laysku bedeli karo fi luga alcarabiya meel walba ma ahee waa meelaha qaar dadka qaar waxay idlaaqaan siinka iyo saadka waxay dhahaan waa laysku bedeli karaa laakiin in la yidhaha waa laysku bedeli karaa cala alidlaaq fiihi nadar mar walba ma aha waa mawaadicda iyo meelaha qaar wa ayaa la isku bedeli karaa sida mowdican oo kale sida asiraad oo kale asiraad iyo asiraad saad iyo siin labadaba waxaa waaye laba luqadood waay saadna waa waa waa lagu akrin karaa siinna waa lagu akrin karaa meelaha la isku bedelayay ka mid tahay ibn abi tayi raximahullah wuxuu alifay kitaab oo u bixiyey alfarqu bayna asiini wasaad farqiga u dhexeeya siin iyo saad wuxuu yidhi wakaiiru min alcawaami in badan oo caamada ka mid a yadunnuuna ana badala asiini min asaadi mutaridun fii saa'iri اlxuruuf wa kaiiru min alcawaam in badan oo caamada ka mid a yadunnuuna waxay u malaynayaan buu yidhi ana badala asiini min asaad siinka in saad laga bedelo mutaridun inay tahay qaacido mutarida oo qiyaasi ah fi saa'ir alxuruufi xuruufta dhammaantood xuruufta inta soo hartay dhammaantood inay sidaa tahay oo mar walba iyo meel walba siin iyo saad la isku bedeli karo sidaasay caamadu in badan u maleeyaan buu yidhi laakiin sidaa ma aha taasaana waxay keentay inuu alifo kitaabkan uu u bixiyay alfarqu bayna asiini wasaad wuxuuna sheegayaa mawaadicda ay bannaan tahay in la isku bedelo iyo mawaadicda aan la ogolayn in la isku bedelo kadib wuxuu sheegay qisa uu yidhi nin la yidhaahdo annadr ibnu shumayl ayaa xanuunsaday fadakhala calayhi bacdu nnaasi yacuudu dadka qaara waxay usoo galeen nadr ibnu shumayl ayagoo soo booqanaya ninkii soo booqanaya marka faqaala lahu dalika arajul ninkaasaa wuxuu yidhi wa kaana yuknaa abaa saalix wa kaana yukanaa abaa saalix ninkaas waxaa loogu kunyeyn jiray abuu saalix wuxuu ku yidhi nadr ibnu shumayl nadr ibnu shumayl min culamaai luqa ka mid yahay wuxuu yidhi masaxa allaahu maa bika masaxa allaahu bisiin buu akhriyay faqaala wuxuu yidhi laa taqul masaxa nadr ibnu shumayla dhahaya masaxa bisiin ha dhihine walaakin qul laakiin waxaad tidhahdaa masaxa oo bisaad akhri ay adhabahu wafaraqa masaxa allaahu maa bika bimacnaa allaha kaa kaxeeyo oo kaa baabi'iyo waxa kugu suganee xanuuna waay waa duco waaye laakiin bisaad waaye bisiin maaha buui faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhahdo asiinu tubdalu min asaad siinka saad waa lagu bedelaa buuyi kamaa yuqaalu sida loo leeyahay asiraadu wasiraad asiraad iyo asiraad sida loo leeyahay wasaqar wasaqar saqar bisaad saqar bisiin labada waa la akhriyaa faqaala nadr nadr wuxuu yidhaahda faidan anta abuu saalix adiga marka abuu saalixa tahay soomaam ilan siinaysaad haddii la isku bedeli karo kunyadaada abuu saalix ahayd siinaan u bedelaynaa saadki meeshaan oo kale abuu saalix in la yidhahda abuu saalix wejiyada bannaan kama mid ah marka asuu ku xujaynaya wuxuu leeyahay adiga idan waxaa tahay abuu saalix hadday qaacidadu caam tahay adiga abuu saalix baa tahay qisadan waxaa la mid ah miduu sameeyey ninka la yidhaahdo saalix ibnu jazara saalix ibnu moxamed ibnu jazara waa nin muxadid ah laakiin aada u kaftan badnaa nin muxadid oo kaftan badan uu ahaa asagaa ka sheekeeyey wuxuu yidhahda dakhaltu misra magaalada masaraan dalka masaraan soo galay buu yidhi fa idaa xalqatun dakhma waaba xalqo weyn ayaan markii la kulmay fa qultu waxaan idhi maa haada man haadaa yaa waaya ninkan xalqadan haysta qaaluu waxay yidhahdeen saaxibu naxwin waa nin saaxibu naxwo ah oo naxwaha dhigaya fa qarubtu minhu waan ka ag dhowaaday buuyi ninkii saaxibu naxwaha ahaa ee naxwada diraaseynayaan ka ag dhowaaday fa samictuhu yaquulu waxaan maqlaa asigoo dhahaya maa kaana bisaadin jaaza bisiin maa kaana bisaadin wixii saad ah jaaza bisiini siin waa ku bannaan taha asigoo leh fa dakhaltu bayna annaas dadkii baan dhex galay buuyi wa qultu waxaan idhi macnaa dadkaan dhex galoo usii dhowaaday wa qultu waxaan idhi salaamun calaykum yaa abaa saalix sallaytum bacdu ayaan idhi buu yidhi salaamun calaykum salaamtii saaduu ka dhigay yaa abaa saalix saadkiina siin buu u bedelay meeshii sallaytum laga dhihi lahaan wuxuu yidhi sallaytum bacdu oo saadkii buu siin ka dhigay yacni ma tukateen buu leeyahay faqaala lii wuxuu ugu yidhi yaa raqiic yaa raqiic yaa axmaq waay doqon yahow ayu kalaamin haada hadalkan waa maxay wuy warkaan ha ku hadlaysa muxuu yahay carabiga ma ahane qultu waxaan idhi haadaa min qowlika al'aan kani hadalkaaga hadduu ka mid yahay asoo adiga hadda ma dhihin saydin saad waa la isku bedeli karaa hadda waxaad sheegaysa waaye buy riwaayadaha qaarna waxay leeyihin waxaan ku idhi buu yidhi yaa abaa saalix aslaxaka allah aslaxa waa siin siin yani saad way soo maha aslaxa bisiin buu akhriyay wuxuu yidhi yaa abaa saalix aslaxaka allah hal yajuusu an taqra'a naxnu naqusu calayka axsana alqasasi ma la akhri karaa wy naxnu naqusu oo bisiin ah naxnu naqusu calayka axsana alqasasi alqasas mee waa alqasas yacni bisiin faqaala lii bacdu talaamidatihi ardadiisa qaara waxay ugu yidhaahdeen tuwaajihu sheykha bihaada ma waxaad shiika ku wajahaysaa hadalkan ma sheikha saas ula hadlaysaa faqultu waxaan idhi laa yakdib sheikha yuusan been sheegin inamaa tatacaaqabu siinu wasaadu fii mawaadica siin iyo saad waxay isku badbedelaan mawaadic mucayana waa ee meel walba maaha sheikha yuusan dadka been u sheegin marka ousan dhihin siin iyo saad mar walba waa la isku bedeli karaa idan iطlaaqa ah asiin wasaad waa la isku bedeli karaa sax maaha cala iطlaaq laakiin waxaa la isku bedeli karaa waa fii mawaadica waa meelo meelahaasina culamaau luga way cayimeenoo way sheegeen sida hadda waxaa waaye siraad iyo iyo yani asiraad marna siin loo akrinayo marna saad loo akrinayo bastana waxay ka mid tahay meelahaasay ka mid tahay ay bannaan tahay in siin iyo saad la isku bedelo wamaa daaka ilaa bastatun iyo ilaa bastatun labada waa dhihi kartaa altafadul wa huwa alixsaan wa kaana alafdal almutafadilu almutafadil bimacnaa waa alixsaanoo waa midka muxsinka ah ee ixsaankiisa samafalka samaynaya altafadul waa alixsaan wa kaana almutafadilu haddii marka altafadul alixsaan ay tahay almutafadil muxuu noqonayaa bimacnaa waa almuxsin midka muxsinka wuxuu noqonayaa buu yidhi alafdala midka fadliga badan beytka macnihiisuna waxaa waaye daaka alficlu اlmutaqadimu ficilkaas hormaray fi lbeyti alladii qablu beytkii kan ka horreeyey ficilkaas ku hormaray sacatun wa tatawulun waa waasicnimo iyo sarrayn waa tatawul bimacnaa waa sarrayn waasicnimo iyo sarreyn waa macnaha wuxuu leeyahay wixii beytkaas aan kusoo sheegay ficila ficilkuu sameeyey maxay ahayd wain muddat اlaydi ila zaadi lam akun biacjalihim waayo ficilkiisu markii zaadka gacmaha loo wada taagtay inuusan asiga degdegin ficilkaas aan soo sheegay waa waasicnimo iyo sarrayn waa marka wuxuu leeyahay qofka mutafadilkaana waa midka ugu dadka ugu fadliga badan wuxuu ammaanayaa arrinta uu soo sheegay asiga uu ku sifaysan yahay ama uu isku sifeeyey oo ah in zaadka marka gacmaha loo taagto asiga uu dib uga joogsado gacmahana uusan sidaa ugu taagan wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin